kooxo hubaysan oo loo maleynayo inay ka tirsan yihiin al-shabaab ayaa xalay abaare saqdi dhexe ee habeennimo weeraro ka geystay deegaano ka tirsan ismaamulka mandheera deegaanka libiixiya oo ka tirsan deegaan baarlamaaneedka bariga mandheera iyo deegaanka alungu oo hoos timaada degmada lafey ayaa xalay la weeraray xarumihii shirkadda isgaarsiinta ee safaricom weeraradii xalay dhacay oo aysan ka dhalanin wax khasaaro nafeed ah ayaa waxaa guud ahaanba deegaanadaasi ka maqan adeega isgaarsiinta qaar ka mid ah odayaasha deegaanka libiixiya ayaa warbaahinta istaa uga waramay weerarkii xalay dhacay ayagoona fariin u diray dowladda anigoo ah cumar baari saleebaan oo joogo odayaalka libiixiyaha eh waxaan ka hadlayaa meeshaanii dhibka ka dhacay xalay goor abbaara uun lix saacii bar eh inayna soo weerareen dad qori qaba oo al-shabaab eh aad iyo aad u hubaysan meeshaas aad dhib badan xali ka dhacay magaalada haddaa la diidin ay ka soo galeen saddex meelood ay ka soo galeen marka horena layska caabi laakiin marka dambena haddaa la ku diidin birta u dhacay meeshaasaa dhibkaas ka jiraa dad wax ku dhintay hadda ma laha laakiin wax saa'id eh oo argagixiso eh oo rasaas iyo baraan aa lagu furay magaalada bilcaanta ilmaha ay barxeen ilaa waaga aska berinayxali lix saac io bar markii la joogo aa xali nala soo weeraray waxayna naga soo galeen meeshaan oo dhinaca oo lagtaan dhibixiyo ninkii aqaanaba waxaa naga soo galeen tukud iyo orax udhac laba dhexdooda madarasaday soo mareen markay madarasada joogaan wiili yaroo isguulka ilaalinay iyo ayaga is heleen xabadaha lagu yar shubay wiilisha hadda afar ay ahaayeen saddex ay ahaayeen saddexdii markaa laba cararti odigoo a soo hari maya neefkoo dameerkoo aa ku dhintay lug ka jabay wax annaga bilaadan wax noogu noqday alxamdulilah rabbi alcaalamiin ilahi waxaan ku maalinaa inaan waxba aan ilahi nagu gaarsiinay laakiin xali nimankaasay rabsha uba dagaal uma yareen dagaal uma yareen xali xali dagaal uma yareen nimankaas xali waxay ku talagaleen yani magaaladan inay dambas ka dhigaan laakiin uma suuroobin waa lala dagaalamay waa la iska caabi dowladda waxaan ka codsanaynaa dowladda waxaan ka rabnaa k b r xoog inay na siisa sababtoo ee dowladda dhowr jeeraan codsan waxaan dhahnay k b r nagu filana siiya may ka dheheen nimankaanay hadda lixirka oo oo militariga nimanka ciida ah oon guuraynin magaalada aan ka guuraynin nin imaadaa oo laba habeen kula baryaa ama habeen kula baryaa waxba kuuma qabanaya waxaan kuuga carina waxan baan kuuga carina ninkeeda waxaa la rabaa ciidan meeshaan fadhiya in noola keena oo dowladdana siisa taas waan ka cusanaynaa dowladda hadday kaheen miya hana siisa k b r annaga nagu filan oo la hubey
dhanka kale gudoomiyaha ammaanka u qaabilsan dowladda dhexe ismaamulka mandheera onesmes jiada oo warbaahinta la hadlay ayaa ka warbixiyey weeraradii xalay ka dhacay deegaano ka tirsan ismaamulka ayaa sidoo kale beeniyey warar baraha bulshada lagu baahiyey oo sheegayay in la afduubtay macalimiin asagoo tilmaamay in macalimiinta iyo dadka deegaankaba ay bad qabaan waxa uuna shacabka ugu baaqay inay la shaqeeyaan laamaha ammaanka
Ningependa kusema kwamba jana usiku mwendo wa saa sita ya usiku kuamkia asubuhi ya leo, tulipoweza kupata ripoti kwamba kulikuwa na uh, mashambulizi ambayo ilikuwa inafanywa na wale ambao tunafikiria na tudhania kwamba ni wale majangili ambao wanatusumbua wa Al-Shabab katika soko ama Center Divisional Headquarters ya Libeia, na ningependa kusema kwamba eh, kwamba hakuna mtu yoyote ambaye alijeruhiwa ama mtu yoyote ambaye amepotea, na ningependa kwamba kwa arifu wananchi kwamba eh, hicho kitendo tunadhania kwamba kilitekelezwa na hao magaidi wa Alshabab na sana sana wanalenga hizi minara ya, ya communication masks ambayo iko katika Libeia, na pia kuna kulikuwa na ripoti kwamba wakati wanaelekea kwa hiyo sehemu walipitia kwa shule, so ikaleta hali ya taharuki, na ningependa kuthibitisha kwamba hakuna mwalimu yeyote ambaye hajulikani mahali hako, walimu wote wako salama. Ile kitendo ni kweli kilileta hofu, na bila shaka katika sehemu hiyo pia kuna maafisa wetu ambao wanashirikiana na polisi kudumisha amani, na waliweza kuchukua hatua kupambana na hao majangili, na hakuna mtu yeyote ambaye alipoteza maisha ama kuumia. Yangu tu ni kuwaomba wananchi kwamba tunapaswa tushirikiane sisi wote. Hili shida tumekuwa nalo kwa muda mrefu, na sana sana wale wanatengeneza hii hili hii maofu ni kwamba ni tunadhania na tunafikiria kwamba wanapata usaidizi kutoka miongoni mwetu, na tungependa tushirikiane sana na vitengo vyote vya serikali na polisi na usalama, ili tuhakikishe kwamba tunaweka amani katika sehemu yetu. Serikali already tayari imechukua hatua, na kufikia asubuhi kulikuwa na mambo kadha wa kadha imefanyika, singependa kulitaja, na tunafuatilia kwa karibu sana.
si kastaba ha ahaatee ma ahan markii ugu horeysay oo weeraro lagu bartilmaameedsanayo shirkadda isgaarsiinta safaricom ay ka dhacaan deegaano ka tirsan ismaamulka mandheera cabdiqafaar cumar ibraahim cabdiqafaar habi warbaahinta sta ismaamulka mandheera